halkani waa shabakada warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
taariikhda hadilmay diblomaasiyadda caalamka waxay hadilmay maxaa maanta kerigan yimid hadilmay soomaaliya runtii waxay gelaysaa kolkii ugu horeysay intii hadilmay maxaaha dowladda soomaaliya ay jirtay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda maraykan u yimaada soomaaliya waa kii ugu horeysa weeyaan runta taariikhda halkaas way isgelaysaa dhinaca kale hadilmay waktigan waa wakti dowladda soomaaliya ay u baahan tahay in hadilmay maxaaha caalamku siyaaro fara badan hadilmay wax ula qabso dowladda maraykanka imaanshaheedu wuxuu keenayaa hadilmay maxaaha dad fara badan oo kale ama wadano kale oo laga yaaba in waxoogaa yar walaaci ku jiray kolka hadilmay ogaadaan inuu hadilmay maxaaha maxaaha wasiir khaarjiyihii maraykanku yimid inay hadilmay iyaguna soo dhiirsadaan arrinta saddexaad waxa weeyaan waxaa maxaaha dad fara badan laga dhaadhiciyey dhulka soomaalidu maaha dhul la tegi karo oo meel qofkii tagaba lagu cunayo sidaas aawadeed ayaa dad fara badan oo dano hadilmay maxaaha dhaqaale u iman lahaa halkan oo maalgeshi iyo ay sabab fara badan aan lahaa ay u iman kara waayaan taasina maanta hadilmay maxaaha runtii wadadii bay furaysaa wado badan oo hadilmay kolkii hore islahaa meesha waa hadilmay meelba hore galeen aan la segi karahayn waxay hadilmay u cadayn doontaa inaan arrintaasi saas ahayn oo way caawidadaan waxayna saddexdaa arrimoodba way hadilmay waxweyn bay u tari doontaa ummadda soomaaliya waxyaalaha kolkaa hadilmay muxuu ahaa kolkii shirarkan u dhammaadeen laga soo werinayo hadilmay muxuu ahaa keri hadilmay waxaa kamid ah in hadilmay uu jecel yahay in hadilmay ciidankii soomaaliyeed laga shaqeeyo sidii hadilmay loo tageyn lahaa loo howlgelin lahaa arrintaasina ay hadilmay runtii noqonaysa tallaabadii ugu horeysay ee isku xidhka wadanku uu dhacayo kolka hadilmay muxuu ahaa ciidan hadilmay midaysan oo wadankii wada joogalaarka midnabadii bay keenaysaa wixii hadilmay loo baahnaa ay uga baahnaa dadku uga baahnaa ay uga baahnayn hadilmay amison oo kale dowladahan kale ciidamadooda la joogaana ay iso dhamaynaysaa oo ciidan soomaaliyeed oo hadilmay ammaanka wadanka hadilmay hantaa in hadilmay la dhiso arrintaas uu ka dhawaajiyey aad iyo aad bay hadilmay maxaaha muhiim u tahay waa ka dhawaajiyay arrin kale oo hadilmay muxuu ahaa habkii hadilmay muxuu ahaa hadilmay federaalnimada ambaba hadilmay xukunka udaadejinta hadilmay degmooyinka iyo gobolada wadanka loo daadejiyo waa gartay marka hadda dowladda federaalku maxay uga faa'iideysan kartaa xiriirka maraykanka si weyn bay hadilmay cilaaqaadka hadilmay dawliga dowladaha la xiriirkoodii way u sahlinaysaa waxyaala fara badanana badan bay u furaysaa dad badan baa hadilmay horaan aada u dhegeysan jirin baa aada u dhegeysanaya waxaa hadilmay maxaaha scof aada u fidsan baa hadilmay dowladda usoo baxaysa mushkiladu ma aha in hadilmay maxaa arrintan ay hadilmay fursado aada iyo aada culus ay dowladda iyo dadka soomaalida siinaysa waxa weeyaan dadka soomaaliyeed ma ka faa'iidaysan karaa dowladda soomaaliyeedna hadilmay tayadii iyo hadilmay maxaa ahaayeen khibradii ma leedahay arrimahan oo kale ay runtii aada uga faa'iidaysan waa dowladna hadilmay waaway arrimo fara badan oo wadanka dib u dhisa ay hadilmay suuragal u noqon lahay waa gartay maxaa maraykanku ka damacsan yahay soomaaliya ayaa la oran karaa marka aad si fog u eegto xiriirka labada dal iyo sida hadda isugu soo dhawaanayo
sideedaba haddaanu maraykanku dan ka lahayn soomaaliya lama yimaadeen oo maashuhu waxa weeyaan hadilmay maxaa intaan danteedaba laga fikirin dantiisu ka fikiraya maraykanku oo dantiisu waa u yimid beesha inkuna danbaynu hadilmiya imaanshahooda ka leenahay oo inaynu hadilmiya maxaa ahaa awkeena ku kacsanno ayaa la muhiim ah iyaguna hadilmiya maxaa ahaa khayraad fara badan oo wadankan uu leeyahay iyo mawqac istaraatiijiyadu hadilmiya maxaa ahaa ilaahay halku ku abuuray dadka soomaalida geeskaas hadilmiya africa ee jasiirada carabta iyo wadanada hadilmiya aasiya iyo badweynta hindiya iyo isku xilka iyo tijaarada caalamka hadilmiya halbowlaha ayaa ilaahay hadilmiya ku khalqay dadka soomaaliyeed kolkaas hadilmiyada maxaa ahaa dowlad kasta oo hadilmiya maxuu ahaa runtii taya tayo weyn liba ama ama qaro weyn kule caalam kasta way u baahan tahay sidaas hadilmiya maxaa ahaa iyaguna ay faa'iido ka helayaan hadii ay arrintaa hadilmiya maxaa ahaa badii dad badan ay fahmeen waayo qodobka ugu horreysaya keeni ciidanka soomaaliya hala dhiso waxa weeyaan midnimadii soomaaliya hala sameeyo hadii ciidanka soomaalida la dhiso midnimadiibaa imanaysa waxay